qaar ka mida siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan howlaha ugu muhiimsan ee looga fadhiyo xukuumadda cusub ee shalay la ansixiyey cabdulaahi sheekh maxamed cumar oo ka mida siyaasiyiinta magaalada muqdisho ku sugan ayaa v o a u sheegay in xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare rooble looga fadhiyo inay meel mariso heshiiska arrimaha doorashada la xiriira ay wada gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada aniga ra'yigeyga waxa ugu horeeya inay horta marka hore xilligan dalku doorashooyinka uu ku jiro aanay wakti badan aanu ka hadhin inay doorashooyinkaas sida loo diyaargarayn lahaa sida ugu habboon ee macquulka ah ee ummadda iyo adduunkaba u cuntami karta inay u diyaargareeyaan howlna ay geliyaan sidii ay sida ugu habboon uga yeeli lahaayeen wakhtigeedana ay ugu sugi lahaayeen iyadoo aan dibdhac iyo kala dhac aanu ku iman waxaa kaloo kamid oo soomaalidu u baahan tahay maalan xamar oo kale oo caasimada soomaaliyeed ah in jidadka la furo oo dadku shacabku adeegyadiisa uu u baahan yahay iyo siduu isu socon lahaa waxa laga qaban karo si ay u dhacdo in la qaado waxyaalaha iyo meelaha la kala xiray islamarkaana amniga laftiisa gacan la siiyo waxaa kaloo loo baahan yahay mataqaanaa in la xoojiyo xooga dalka soomaaliyeed iyo sidii mataqaanaa u hanan lahaa iyadoo iminka aad moodo in cadowyo badan dhulka uu leeyahay oo xuduudaheena sida la maqlayo dhibaatooyinba ka taagan yihiin sidoo kale ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari ayaa hirgelinta doorashooyinka soo socda kasakow waxa uu xukuumadda cusub kula teliyey inay wax ka qabato xaaladaha wadooyinka burbursan iyo amniga magaalada muqdisho xukuumadda ra-iisul wasaare rooble waxaan u tilmaami lahaa shaqada ugu muhiimsan ee hor iman karto oo loo sameeyaba waa doorashooyinka haddii xukuumaddu ay ku guuraysato inay hirgeliso doorashooyinka waxaan u arkaa inay wax weyn qabatay waxaa muhiim ah inay marka ugu horeysa ay ku dhaqaaqdo dhismihii gudiyadii waa lasoo gudbiyey in iyadana maaragta sida ugu dhaqsaha badan loo howlgeliyo howlaha ay qabanaysana loo tilmaamo islamarkaas siminaaro loo sameeyo waxaa kaloo muhiim ah iyadana in uu adkeeyo xiriirka ka dhexeeyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo haddii aanay si wada jira u wada shaqayn aanay suurtagal ahayn inay dalka doorasho ka dhacdo qodobka kale oo dalkan uu aada muhiimka ugu ah waxa waaye dhinaca amniga ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan amniga waxaa laga rabaa si amniga uu marka laga shaqeeyo waxay suurtogeli karto in wax laga qabto dhinaca doorashada waxaa kaloo hor yaala arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay in la sii wado arrintii ku saabsanay dancafinta waxaa kaloo muhiim ah in wax laga qabto magaalada muqdisho oo runtii u baahan waxqabad run ah waxaan rajaynaa wasaare waxaan leeyahay rooble inuu wax ka qabto arrinta magaalada muqdisho waxay u baahan tahay nadaafad waxay u baahan tahay kayusa bilowday wadooyinka baabuurtii mootooyinkii wixii magaalada xamar oo aan lagu aqoon nadaafadii waxaa arkaysaa wadooyinkii ugu muhiimsana yaa burburay waxbana aan laga qabanin magaalada santarkii waxgaradka iyo aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa aaminsan in xukuumadda cusub howsheeda ay ugu muhiimsan tahay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha lagu wado inay doorashooyinku ka dhacaan iyo sidoo kale in golo deegaan loo sameeyo magaalada muqdisho sida uu ku doodayo ismaaciil axmed nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho sidoo kalena ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamankii sideedaad ee soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda xoogga inay saarto looga baahan yahay waxaa waaye amniga khaasatan amniga goobaha ay ka dhici doonto codbixinta iyo doorashada in ammaankooda ay xukuumadda xil weyn iska saarto si loo hubiyo in doorasho xor iyo xalaala ay ka dhacdo oo ergooyinka wax dooranaya ay fursad ugu helaan inay wakiiladii material wax soo doortaan ammaanka oo uu qaybtaas ugu horeeyo iyo ammaanka guud ahaan dalka in la tayeeyo biliifkii iyo dhismihiisii in howlihii socday ee hore xukuumaddii ayaga ka horreysay ay waday inaysan hakad gelin hadday dhinaca maaliyadda tahay hadday dhinaca amniga tahay inkastoo amniga uu xukuumaddii hore ee iska fadhiday hadda waxaan ka rajaynaynaa oo laga rabaa xukuumadda inay dardargeliso oo la tayeeyo biliiskii gobolada iyo magaalada muqdishoba waxaan kaloo ka rajaynaynaa oon ooga fadhinaa in gobolka banaadirna loo dhiso golo deegaan ugu dambayntii abukaate cabdulcabdi faarax oo ah la taliyaha dhinaca sharciga guddiga madaxa bannaan ee dibweegista dastuurka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxqabadka laga sugayo xukuumadda cusub waxaa looga baahan yahay inay samaystaan qorshe hawleed muddada ay doorashada ka hadhay waa muddo yaroo gaaban oo yar weyo kooban marka waxaa laga rabaa inay qorshe hawleed samaystaan ayaan kula talinaya qorshe hawleedkaasina uu yahay qorshe hawleed kooban oo cad waxaana ku talin lahaa in ay ku dadaalaan sidii soo ay u samayn lahaayeen dhaba cusub sidaynu wada ognahay madaxweynayaashii hore iyo xukuumadihii hore mid waliba taymku markuu ka dhammaaday waxbaa sii jiitamay sidaa daraaddeed waxaan kula talin lahaa in ay muddadii doorashadu loogu talagalay in ay ku qabtaan oo dhabbo cusub ay jeexaan isla markaana ay ku dadaalaan inay dhacdo doorasho habsan wanaagsan ku dhacda oo musuq maasuq ka madhan iyo cadaadis ka madhan in ay qabtaan isla markaana ay dhammaystiraan qorshe hawleedkii xukuumaddii iyaga ka horreysay ay ku tala gashay xasan kaasi qoyste v o a muqdisho